dhaqdhaqaaqyo dhanka iibka xoolaha ah ayaa laga dareemayaa seelada ugu weyn ismaamulka mandheera ee lagu iibiyo xoolaha inkastoo saameyn aada u weyn ay ku yeelatay abaaraha ka jira deegaanada ismaamulka mandheera islamarkaana saameynta ugu weyn ay waxyeeleysay xoolo dhaqatada ayaa suuqa xoolaha ee magaalada mandheera waxaa laga dareemayaa saxmad aada u weyn bulshada ku nool magaalada mandheera ayaa si aad ah u iibsanaya xoolaha ay ugu talagaleen munaasabadda ciidul adxaha ee fooda inagu soo haysa qaar ka mid ah dadka xoolaha u iibkeensaday suuqa iyo dalaalayda ayaa iga warbixiyey iibka xoolaha gaar ahaan ariga waxayna sheegeen in iibka xoolaha uu saameeyey sicir bararka ka jira ismaamulka mandheera iyo abaaraha
ilaahayga subxaan qaadirka ee horta abaarta allah naga soo saara magacayga waxaa la yidhaahdaa yuusuf daahir cabdille dhubow ayaa la yidhaahdaa markaan insha allaahu ariga sidaas oo aragteenba gaankiis waxaad fiirsina inta dhiiggale horta waa wax yar inta iidana waa in addoo ka imaada oo sannada maanta da'day oo addoo ka da'day inta iida ay ka imaadaan inta kale oo ka imaada baanisi iyo maxaan ku rahdaa halkaas ayay ka kala imaadaan waa neef baabuur lagu keeno laba jeer lasoo gada laba jeer asgaday neefka asaga neefki markaad laba jeer asgaday halkaan marka hele shan iyo toban kun lix iyo toban kun afar iyo toban kun shan iyo toban kun toddoba iyo toban kun saas iidaa wananka weyne urgidu weyne la kala siisanaya marka sidaa irta ergan wuxuu u badan yahay caata uuridi waa ku yar tahay neefku caati waa iska raqiis marka sidaa daraaddeed aaranka iyo abaartana xoolaha waxay u fiican yihiin aaranka umay wax walba fiican yihiin abaartin markaa waa eed ay nooga daba afar sano oo abaar ayay xoolihii usoo dabagaleen dadka dunyada iska badaa meelaha barkood dadka qilqil ku jiro oonki lix qaas ahaan siday uga badan tahay dhulka etoobiya halkaas markaan annagan intaas iida ayaan ku dari lahay insha allah xoolihii beecoodu waxay kor ugu kaceen wakhti iidda ayaa la joogaa iidda haddaa la joogo waxaa la rabaa neef buurin moogii neef caate duxa ma galay neefka buurinaay qaaliyaad noqda marka neefka caatadahay neef laba kun iyo shan boqol ama saddex kun ama afar kun duxaa ma galay qofka haddii kolley wax bixinaysa wax weyn in macnaha markaan iyadii lagu gada ayaa la rabaa markaan iyadii diinta waa saas iyadii ma aha mandheera keliya addo iyo gedo kenya intaba waa isku mid mid ilaahay naga soo bixiya unbaa taalla meesha wax kaloon ka taariikhayna ma leh neefkii buuranoo aragtana gacanaa lagu koriyey gacan lacag baa gacan lagu siiyey beriis baa loo kariyaa xoolaha beled iyo baadiyana waa iska waraysan haddaan kuu galo waxaa waaye afarta barjaaha horta la isaga yimid suuqaan suuqaan ahayn oo jiraba inuusan jirin baad mooddaa xoolaha waa muuqdaan siday u muuqdaanna looma gato inta hadda dhaqdhaqaaqaana intaan ciidda soo dhowaatay unbaa la helaa marka saas darteed inta ayadaaba mahad loogu noqonayaa qiimaha wax walbaa leh laba kun neef baa jooga neef baa saddex kun jooga neef baa toban kun jooga marka dhexdhexaad wey neefkii toban kun gaarana waa neef gacanta la siiyey gacantaa lagu siiyey neefkii laba kun ana waa kan baadiyaha ka imaado asagii ninkiisa isla dhinteen marka saas darteed sida ayadaha jirta waxay ku kala duwan yihiin ciiddii hore ciiddaan ciiddaana abaar u dhow ciiddaanu abaar waaye ciiddii hore waxbaan tabanayno waxna waa tirsanayno cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera